ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyey lix qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday ilaa siddeed kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday makhaayad ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah mas-uuliyiinta degmada beled xaawo oo la hadlay v o a ayaa weerarka ku eedeeyey inay ka dambeysay kooxda al-shabaab haddaba qaabkii uu qaraxaasi u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa guddoomiyaha maamulka degmada beled xaawo axmed barre cabdulaahi waxa uu uga warramay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed walaal meel makhaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxa ay kuwii nabaddiidka ahaa la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee makhaayada ka cunteynayay oo waxa yani makas makasta ahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yar yar oo makas ah ku dhaawacan marka sidaas bay wax u dhaceen maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa
waxaa ka dhashay ilaa lix ruux oo haween afar haween ah iyo laba nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunaayo dhaawacana dhaawacana ilaa sideed ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo agagaarka suuqa xoolaha dadkii joogay oo maqaayadda wixii ag joogjoogay ah
qaraxa nooce ayuu ahaa haddii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka hesheen darsada ay darsaday u saareen darsaday u saareen saa u malaynayno gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan u malaynaynaa markii aan meesha ku aragnay sidaas buu ahaa dhibka marka waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray makhaayadda a makhaayadda inay ku dul xireen baan u malaynaynaa xaalad inay weelgeliyeen wallaahi ma naqaano goobta la beegsaday ee makhaayadda maxaad is leedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd ma dad dawladdaa joogay maxay kula tahay hal wax dawlada ma joogin shacab masaakiin ay naaga iyo caruurtii dadkii suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaan wax dawladda aan dhihi karin hal qof oo dawlada ma joogin marka shacabka ungumaadkiisay ka mid tahay shacabka ay ay boogahayaan oo dhacahayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fakirna ma naqaan xaaladda marka sideedan qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
wiil iyo gabar baa ugu daran inta kale waxaa moodaa inay iska roon yihiin laakiin wiilkii iyo gabadhi meesha maqalka fadhiyey baa ugu daran xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay a in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana guddaan ay kasoo sheegeen hadda waxa dhibahoos zaa'id oo aan dhacno waa culeys zaa'id ah waa jiraa laakiin waa la meel unbaa kulley isbitaalka weyn kan baa la geenayaa labada qof oo ugu daran insha allah beryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka gedo shalay qarax baa ka dhacay inta udhexeysa iyo doolow maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan kuwaa nabaddiidka dee mar walba meel unbay taarget gareeyaan waa un noocyadooda iyo dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka sayidka waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka dadka ugu tabarta yar oo makhaayad yani suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariislaawayaal yihiin unbaa yaa muuqato wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto ama wax kaloon hadda dhihi karno ma jirto waa un naxariis la-aantii ay samayn jireen mid ka mid ah xaaladda waa sidee hadda waa degantahay maasha allah alxamdulilah wax kale oo hadda dhibaa ma jiraan waa aad iyo aad bay u fiican kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada beled xaawo axmed barre cabdulaahi oo u warramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed